wasaaradda amniga hirshabelle ayaa degmada balacad ugu soo gabagabaysay qaar ka mid ah bulshada iyo ciidanka booliska tababar ku saabsan wada shaqeynta bulshada iyo laamaha amniga munaasabadda lagu soo xirayay tababarka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda amniga hirshabelle maamulka degmada balcad iyo taliyaha booliska degmada agaasimaha guud ee wasaaradda amniga hirshabelle mukhtaar maxamed cabdulle iyo guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa ka waramay tababarkan waxaan rajaynaynaa reer balcad inay siday u barteen ay uga doodeen ay meel iskula dhigeen inay ugu shaqayn doonaan iyaga iyo maamulkooda iyo laamaha amnigu dhan waxaan isdhihi karnaa waa aqoon loo baahnaa oo runtii ka dabageynaysa intii ka horeysay waan hubnaa inay ka daba tegi doonaan ay ka hormari doonaan reer balcad reer balcad waxaan ku ammaanaynaa halka ay joogaan iyo siday iskugu tashteen iyo sida ay uga go-an tahay in ay cadowgooda ay iska celiyaan ay hal meel ugu soo wada jeestaan iyo in la hormariyo kaabayaasha dowladda iyo dhammaan wixii horumar ah si wada jir ah loo gaaro
marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda amniga gudaha dowladgoboleedka hirshabeelle oo siminaarkan soo qabanqaabisay muhiimadda goonida oda dhinaca amniga iyo hay-adda i o m ee taabagelinayso mashruucan waxaan leeyahay siminaarkan dhowrka maalin socday ee bulshada qeybaheeda kala duwan lagu wareystay ama wax lagu lagu fahansiinaya qaabka nasaakaashta amniga waa waxay u baahneed balcad waana uga mahad celinaynaa wasaaradda iyo hay-adda iyo intii ka soo shaqaysay waxaan rabaa inaan meeshaas ku darsado wasiirka maadaama uu hadda balcad joogo inaan bal asna u arko amni marka laga shaqaynayo waxaa ka shaqeeya boliis bulshada waxaa wakiil u ah iyo maamulkaba boliiska wakiil u ah boliiska qofkay ku qabtaan qalqalgelin amni iyo xaaladaha amniga ku saabsan waxay u baahan yihiin meelay ku xiraan waxay u baahan tahay qofka markii la xiro in sharciga la horgeeyo maxkamad la geeyo maxkamadda waxay u baahan tahay gurigay ku shaqayso xafiisay ku shaqayso marka wasiirka waxaan leenahay wasiirow saldhigeedana soo arag xafiiska maxkamaddana soo arag
maxamed cabdiraxmaan kheyre wasiirka wasaaradda amniga hirshabelle ayaa sheegay in tababarkan oo muhiim u yahay bulshada iyo laamaha amniga wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle waxaa ka go-an dhammaan geyga dowladda hirshabeelle degmo walba iyo deegaan walba inay gaarsiiso fariinta iyo amniga iyo kala dambeynta waan kumaadsantihiin dadka reer balcad sida uga qayb qaadateen wasaaraddan insha allah way lagu dubaari doontaan barnaamijyada noocaan oo kale ah inay soo laalaabtaan saan ognahay amniga waa waxa ugu weyn ama waxa ugu horeeyo qofka bini-aadanka ah uu ku noolaado waayo haddaad haysatid amni waxaa awoodaa inaad noloshaadi kale aada ku fikirtid laakiin haddaadan amni haysanin wax kale wax kale oo dhan haddaad haysatid dabcan nabad aad ku cuntid iyo nabadaad ku seexatid iyo nabadaad danaha iyo amuuraha ku qabsatid aysan jirin dabcan waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxba kama jiraan tababarkan ayaa kaalin weyn ka qaadan doona sugidda amniga degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose